Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay dabagalkii kormeerka mashaariicaha ay bixiso hay'adda WFP. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda mashaariicaha ee Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xubno ka socday hay'adda WFP, iyo daneeyayaasha mashaariicaha hay'adda. Agaasimaha waaxda mashaariicaha ee Waaxda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Nimca Cabdi Cali Agaasimaha Kormeerka Mashaariicaha Hay'adda WFP iyo Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Saciid Nuur ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ujeedka iyo muhiimadda uu leeyahay kulankani.
thematic areaska mashaariicda WFP ay fuliso way badan tahay laakiin anaga scopekeena waxaan kusoo koobnay inaan fiirino nutrition program oo relief hostaga iyo weliba school feeding programska ay ka wado ilaa afar state WFP waxaan tagnay Jubbaland Kismaayo Hirshabeelle Jowhar Galmudug waxaan tagnay Dhuusamareeb Baydhabana waxaan tagnay Sogosin waxaan ka tagnay Baydhabo ujeedada laga lahaa waxay ahayd in mashaariicda WFP la hubiyo in ay ku allaangelaysan yihiin qorshihii horumarinta qaranka sagaalaad iyo weliba contributionka ay ku sameynayaan communityga findingska marka waxa waaye maxaa fadhigii kusoo aragnay afartii location aan tagnay dhuusamareeb jowhar baydhabo iyo kismaayo laba location dhuusamareeb iyo jowhar waxaa ka socday school feelings oo wfp ay waday steedyada kale wax feedina kama soconin laakiin waxaa ka socday mashaariicda sida nutritionka iyo healthiga waxyaalaha finexka ku jira qaybtooda loo dulqaadan karo runtii maba ahaw oo waxaa ka mid ah in qiimaha qorayshku ay ku helayaan adeega uu runtii qaali yahay marka loo barbardhigo meelaha kale in lacagihii loogu talagalay in la siiyo qiimo ka yar qiimihii runtii ay helayaan in badeecadii loogu talagalay ama quudkii loogu talagalay ama wixii loogu talagalay dadka danyarta ah magaalada lagu iibinayo oo runtii waa arrimaha isdabamarinta iyo musuq maasuqa iyo mismanagementka funska runtii reportka uu ku tilmaamay arrimaha coordinationka oo runtii innaga ku dhenataa waxay nooga soo noqonayaan ka dowlad ahaan in w f b iyada coordinationka dowladda ay samayso wax runtii magacdooda fiicanna ma aha wasaarad qorsheyn heer federaal iyo heer maamul goboleed ku fiicanna maaha in iyada hay-adii dowladda la isugu yeero meeting la isugu waco la yidhahdo taalaya bal idinku shaqada idinkaa leh wada hadla oo sidaad u fulin lahaydeen runtii taasna waxaan ka qabanayna mudan agaasimi kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya dabagalka qiimeynta mashaariicaha ay bixiso hay-adda w f b oo ay ka faa'iidaystaan maamul goboleedyada dalka sida koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle